dabaylo xooggan oo ka kacay xeebaha gobolka Jubbada Hoose ayaa sababay inuu yaraado kalluunkii la keeni jiray suuqyada magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose sidoo kalena uu qiimaha kalluunku sare u kaco mid ka mid ah dadka ka ganacsada kalluunka ayaa ka waramay isbeddelka ku yimid qiimaha kalluunka suuqyada Kismaayo marka kalluunka barakac xubnu leeyahay badda dabeella jiro marka kiilada waxaa la gadaa maanta afar doolar la gadaa kiilada malay marka horena saddex doolar laba ebar hal ebaraa la gadaa meelihii laga keen jiray wallaahigaa lagama keeno waa jaanarka meelo gaagaabanaa la tagaa doomaha saddex xabo laba xabay keenaan hadda suuqa waa suuq weynay keenaan oo kabaanka eh wallaahi bilaahi markuu badan yahay maasha allah waa laga qaynaa bil fiican laga helo waxna meel waa laga dhigtaa dadaa kira iskaga bixiyo oo biyo iskaga bixiyo saan camal hadda lafahooda marmarku daraan wasaaraha u imaada qaar waxaa qaaligaas keenayna dabeelaha dhacayo marka ilaahay ha naga badbaadiyo doomo badan aa ku dhumay badda lagu dhacayahay doomo kalena hadda waa la soo badbaadiyey marka hadda kiiladii shan doolar u maraya awalna laba doolar ibaraa la geli jiray laba doolar siyaabahaasa keentay inuu kalluunka qaali noqdo dhanka kale gudoomiyaha suuqa kalluunka ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee suuqa iyo waxa sababay sare u kaca ku yimid qiimaha kalluunka xilligan waxaa la yidhahdaa wajiine dabaylaa bilowday saaca aragteenba suuqa hadda kalluunkiisu waa yaryahay kiiladii afar doolar shan doolar buu marayaa marka waxaa jirta hadda labadan bilood bishaan iyo hadday dhammaato bisha kale aakhirkeeda insha allah kalluunku inuu soo bataan rajaynaynaa wuxuu gaari doonaa insha allah kiiladii nus doolar marka ganacsato badan bay hadda jubbaland leedahay oo wax kale ku howlan ganacsada waxaan ku baraarujin lahaa inay xaggaas wax soo saarka badda ay u soo jeedsadaan ayna dhisaan warshadaha kalluunka sida toonnada gasacyada laga sameeyo marka hadduu alla idmo xilliga uu gaaro nus dollar waxaa gaarnaa xilliga kalluunka la daadiyaba magaalada intuu ka bato suuqyada uu ka bato maxaa yeelay col storage ma lihin oo keedin ma lihin buu u badan yahay kalluunkaas wax soo saarkiisa waxaa lagu badan karaa in dadkii qalab badan la keeno la jiheeyo marka dadkii shaqo loo abuuro qaybsaya dad badda aada wax soo saara iyo dad ka faashleeya kalluunka oo gata iyo niman dalaaliyin oo kalluunka gada waxaan ku baraarujinay dadkii maadaama dan yar waxay wataan gaari gacanno mindina waa wataan wax lacaga ma sitaan in kalluunkii deen lagu siiyo uu soo cabeeyo sio asagana bii looga helo bulshada ugu dhex noolaado inta badan xilliyada ay dabayluhu ka kacaan xeebaha gobolka Jubbada Hoose waxaa yaraada kalluunka la keeno suuqyada kalluunka ee magaalada Kismaayo sidoo kalena qiimaha kalluunka ayaa sare u kaca